madaxweynaha somalilan muse biixi cabdi ayaa shirka jaraa'id ee uu maanta ku qabtay xarunta wasaaradda caafimaadka ee magaalada hargeysa waxa uu kaga hadlay digniin cusub oo uu madaxweynuhu ku sheegay in xanuunku intii hore uu dibadda ka ahaa somalilan sidii la filayey laakiin maanta maadaama qofkii ugu horreeyey u dhintay la doonaya in qof waliba uu baraarugo oo uu feejignaan cusub galo waxaynu gallay marxalad ka duwan marxaladihii aynu ku jiray wixii shalay ka horreeyey daraad wixii ka horreeyey marxalad cusub aynu gallay marxaladaasi waxa weeye awal hore waxaynu ka hortegaynay oonu ka digtoonayn inaanu cudurkaasi gudaheenna dalkeena soo gelin ka hortag waxa weeye markaad cadowga iska xidha inaanu kuu soo dhawaanaad meel fog dalkaaga dadkaaga maxastaada dhaqaalahaaga aada ka fogeyso cadowga laakiin waxaa dhacday inuu cadowgeyna soo galay cudur maaha waa aafo waa cadow waa dabkoo kale waa aafo waa ina soo galay ilaahay ha u naxariisto qofkii u horreeyey baa ku dhintay ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo dadka cudurada daacuunka iyo badiya ku qaraqma dabka iyo waxaa waa shahiid oo jannadii toosu galaan ilahay jannadii ha geeyo dadkiisii iyo qoyskiisina waa ka tacsadeen marxuubkaa shalay lagu aasay ra lagu aasay bowland taasi maxay inoo sheegaysaa gardankaas waxay inoo sheegaysaa in xanuunkii ama cudurkii saa looga baqayo intaa lekaa inuu inagu dhex jiro dabeetana aynu u baahan nahay dagaalku kolba qaab uu leeyahay inaynu wax ka bedelo sidii hore aynu ahayn taana ma aha dadka in amar inta la siiya ciidan bedelaye qof wal oo ay maqlayaaba inuu maskaxdiisa si hore wax ka bedelo oo muxuu ka bedelayaa war waxaynu ku jiraa waxayna soo galay col col aanad arkayn oo hubkiisa aanad arkayn oo diyaaradaha waxgaraaca ee laga baqdo iyo taangiga iyo qoriga iyo xabadaba ka kulul oo ka dheeraynaya oo ka saameyn badan oo aanad iska arkayn oon kuwa aabayeelayn oo sheekh iyo shariif iyo wadaad iyo umul iyo kana mida midna aan eegin markaa marxalada sanu galo haddaynu somaliland nahay waynu arkaynaa waxa ka dhacaya hareeraheena kama duwanin waxa ka dhacaya hareeraheena dal wal oo adduunka aba wax ka dhacaya kama duwanin waa bini aadmigoo dhan buu saameynaya sidaa darteed waxaynu u baahan nahay oo ku celcelinaya haddii aynaan maskaxdeena wax ka bedelin haddii aynaan arrintaan rumaysan inuu waxaasi jiro haddaynaan rumaysan inuu qof waliba khatar ku jiro madaxweyne bixi ayaa soo hadal qaaday arrinta la xidhiidha hakinta jaadka taas oo uu sheegay laba qof inay ku dhinteen arrintaasina ay tahay buuhi mid laga xumaado oo dhibaato kale soo kordhisay
qaadkii wen waynu waxaan weligeynaa joojinay labaatanka cishee rabadaan aan hakano nimanka qaadka waynu ku heshiiyey laakiin mid aan aan kolleyba anugu waan filaayey kontraband iyo dad qaadka eryada laakiin ina inay tiro intaa leeg dadku daragid yihiin ilaa heerka ah maan filay malahan aan idinku weyn waan filaayey in qaado kontraband bilaabmo waan filaayey in dad qaadka eryado doondoon ay jiraan laakiin maan filayn boqol kiiba soddon dadka mujtamac ka mid ama ka badan inay mar qura u dhaqaaqaan xaggeed caadi adag mid gaadhine mid luga mid maan filay inu baalku ilaa halkaa waa waa akhrad inagu soo kordhay dadkeenna in boqol kiiba soddon in ka badan daragar tahay oana is ogeyn naftoodaba oo iyana waa mushkilad kale oo inagu soo socota oo inu dadkana ka badbaadinaa isagana hawshiisa way taagantay waxaana le laftiisa wuxuu u baahan yahay inaynu aada iska wacigino bal labaatan kaa cisho almeena caafimaadkaaga iyo dadka ururkiisa ka yare
geesta kale madaxweyne bixi ayaa sheegay in dhakhaatiirtu ay ku taliyeen in guud ahaanba dadku ay kala fogaadaan oo ay kala durkaan islamarkaana diinta islaamku ay muhiimad siinayso arrinta la xidhiidha badbaadada nafta islaamkaa sidaa darteedna waxa uu culimmada mar kale ugu baaqay in laga wada tashado arrinta in salaadaha jamaca la fasaxo
qodobka labaad ee soo baxay waxa weeye culimmadii iyo caafimaadkii culimmadii iyo caafimaadkii culimadu waxay noo sheegtay in wax walba cidda oo qolan la weydiiyo culimadu waxay isku raacsan yihiin bini aadmiga in caafimaadkiisa la daryeelo si loo helo bini aadmi cibaadaysta ayaa muhiimadda ah hadduu dadkio dhammaado yaa cibaadaysanaya soo muslimkina daciif noqon maayo dadkii diinta xambaarayana daciif noqon maayo haddii aad dadka ka ilaalin weeya caafimaadkooda diintu waxa u horeeya ay daryashaa waa qofka bini aadmiga ee ilaahay khaliifada dhulka ugu dhigay inaad ilaaliso caqligiisa caafimaadkiisa iyo hantidiisa markaa waajib baa caalimka iyo nin walba ka saaran in la ilaaliyo caafimaadka dadka dayib hadday dhakhaatiirtii muslimka ahayd ee kula deganeed magaalada iyo kuwa kale muslimkaaba isku raaceen inuu cudurkan ku faafayo masaajidka haddii jamaca lagu soo ururo marka haddayda joojin maayo bal ka waran adu ma dhakhtarkii baa ta ma waxyi gaaraad haysataa ma dadka inaad isku laysaa waad u balaynaysaa bal culimada odhanaysa la joojin maayo xadiiskii baa ogol caalamkii oo dhan baa ogol waxa xidho kabcadii waa xidhan majlis rasuul aqud bidlquds baa xidhan bal waxaa loo diidaya ciddan lagu eryaayay ee dadka leeyahay waxaama qabtaana socda ninka fadwaawaya masaajidka dadka jawaabooda caafimaad qabaan oo isma gaadhsiinayo sheekhalahow cilmigeebaad keenta
khadar maxamed cakulefiya oo e hargeysa